bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan waa subaxnimo arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay siddeedda bisha februari sannadda laba kun iyo toddoba-iyo tobanka qodobada raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya u idin hayana waxaa ugu waaweyn waxaa maanta lagu wadaa inay ka dhacdo magaalada muqdisho doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ee afarta sane ee soo socota iyadoo diyaargarowgii ballaarna ee ugu dambeeyeyna laga dareemayo xarunta hoolka shirarka ee magaalada muqdisho dhinac kale guddiga doorashada ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey awaamiir cusub oo ay soo saareen ee ku aadan hanaanka looga qaybgalaya doorashada madaxweynaha oo saaka ka dhacaysa magaalada muqdisho dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool waddankaasi dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool gobollada dalka soomaaliya iyo kuwa ku nool dalka dibaddiisa ayaa si weyn u hadalhaya doorashada maanta ka dhacaysa soomaaliya iyagoo rajo wanaagsan ka muujiyey hoggaanka cusub ee la dooranayo wararka ka imaanaya magaalo xebeedka boosaaso ee xarunta gobolka bariya puntland ayaa ku warramaya in weerar khasaare geystay saaki uu ka dhacay hoteel ku yaala magaaladaasi boosaaso hay-adda culimmada soomaaliyeed ayaa ugu baaqday xildhibaanada baarlamanka soomaaliya inay ilaaliyaan danta dadka soomaaliyeed islamar ahaantana ay ka fogaadaan in doorashada la musuq maasuqo akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid a tafaasiil dheeraada ayaa ka soo baxaysa duqaymo ka dhacay magaalada idlib ee waddankaasi siiriya hogaamiyaha maxkamadda sare ee waddankaasi iiraan ayatullah al khameniine waxa uu si kulol u weeraray siyaasadda cusub ee madaxweynaha waddanka maraykanka donald j trump
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda efmka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
warkii oo dhan qabanqaabadii ugu dambaysay ee ku aadan qabsoomidda doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa saakay ka soconaysa magaalada muqdisho waxaa howlka shirarka haatan soo gaaraya ama ku qulqulaya mas-uuliyiin saraakiil iyo dadweyne oo ka qaybgalaya doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo mas-uuliyiin iyo diblomaasiyiin intuba haddaba jawiga goobta doorashada ay ka dhici doonto iyo sida haatan wax loo qabanqaabinayo khadka telefoonka waxaa ku jirta waryahayaga nasre bashiir cali nasrow bal sawir guud inaga sii qaabka doorashada ay u dhacayso iyo qabanqaabada haatan socota
waa mahadsan tahay cali cabdiqaadir cali cali maykan waxaan ku suganahay howlka ay ka dhacayso doorashada xildhibaanadii ayaa soo gelaya iyo dadkii weynihii ka qayb gelayay waxaa xusid mudan caliyow doorashadan ay tahay mid ka duwan doorashooyinkii horey uga dhici jiray soomaaliya waxaa qayb ka qayb gelaya baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ka kooban laba laba aqal oo aqalka sare iyo golaha shacabka sidoo kale waxaa loo sameeyey sanadkan oo la soconaya siday wax u socdaan guddiga anshaxa doorashada oo u magacaabay baarlamaanka soomaaliya horey u ansixiyey waxaa xusid mudan caliyow in wadooyinka magaalada muqdisho ammaankooda aada loo adkeeyey xildhibaanada waxaa lagu lagu dejinayaa markii ay ka yimaadaan magaalada dekada qalalan meesha loo yaqaano ama dry bortiga halkaasoo looga qaadayo basaska dheer sidoo kale waxaa xusid mudan in xildhibaanada golaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xalay la ogeysiiyey in xildhibaan kasta uuga soo tago gurigiisa wax uu haysto oo isgaarsiin telefoon iyo wixii lamida marka xildhibaanadu wax telefooni ma jiray doono waxaana sida u socoto doorashadaasi kormeeri doona guddiga anshaxa doorashada oo ilaalin doona wax kasta oo muujin kara in musuqmaasuq meeshaasi
nasray waxaad ku sugan tahay iminka hoolka ee shirarka waa hoolka ay ka dhacayso doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxaa kuu muuqanaya iminka ka waran xagga diblomaasiyiinta caalamiga oo shirka ka qayb galaysa ilaa ay hadda wax mas-uuliyiina goobta soo gaaray maya ma jirto wax oo diblomaasiyiin sodomeeye ayaa ka qayb galaya oo korjoogta doorashada ka noqon doona ha yeeshee weli waxaa socota daadgurayntii xildhibaanada looga keenaya magaalada saad ogtahay magaalada wadooyinka magaalada waa la xiray een marka xildhibaanada ayaa hadda la keenayaa een waxaa xusid mudan in konton sano ka hor maantay oo kale sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii febraayo labadeedii bishii labaad ee sideedii bisha een febraayo ee sidaan oo kale uga dhacday doorashada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya lagu doortay madaxweynihii hore ee dalka cabdirashiid cali sharmaake allah u naxariiste marka konton sano kadib soomaaliya maantay waxay dooranaysaa madaxweyne cusub
aad baad u mahadsantahay waryahayaga nasre bashiir cali ayay dhegaystayaal taasi ahayd oo khadka telefoonka iigu warramaysay wixii ku soo kordha wararka doorashada barnaamijyadayna soo socda ama wararka ayaad ku maqli doontaan insha allah dhinaca kalena guddiga doorashada ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyey awaamiir cusub ay soo saareen ee ku waadan hannaanka doorashada cabdiraxmaan ducaale beyle waa guddoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya
baan soo marray diyaargarowgii saacadda lagu hoojinayo ilaa yidhahdo codka lagu dhiibanayo ayaa ka soo gabagaboobay marka waxaa noo yaala waxa weeyaan dadkii xildhibaanadaas sidoo keeni lahaa aroornimadii hore dadkii kale ma sidoo keeni lahaa iyo sidii codkii loo loo dhiiban lahaa ee madaxweynaha la dooran yahay wax waliba sidii loogu talagalay ayuu socdaa waxa dadka dadka la dhaqaajinaya waa dad fara badan ilaa iyo toddoba boqol iyo konton baa la doonaya ay isugu tagaan marka annagu waxaan rabnaa inaan inaan lista ka dhaqaaqno qof wali meeshu jooga soo dhaqaaqo oo meel la isugu yimaado dabeetana toddobada meelaha la galo sideedana codka la bilaabo ayaan rabnaa haddii nayda sidaasaan diyaar u nahay ilaahayna ka ka baryaynaa inuu si nabadgelyo ah noogu soo tegayo horta waxa weeyaan laba iyo labaatan musharax weeyaan waa musharaxyo fara badan marka waxaa laisku waxaa marka hore marka labaad waa laga yaabaa inay afka soo baxaan marka dambe waxay soo bixi doonada waa waa ognahay qofkii hela markaaba boqolkiiba konton iyo iyo xadad ayaa ayaa helaya marka hore hadduu midhao isaga helaya marka labaad waxaan u malaynaya in loo gudbi doono kaaka ku-xiga iyaka ku-xiga laga yaaba saddex ilaa afar iyo in isla gaaro saddex baa sidaan ugu malaynaya inay kusoo dhamaanayso waxba imika looga baahna meelahan marayno meel banaan oo loogu talagalay unba la mari meelo loogu talagalay waa la isugu iman intaa kadib kadibna waxaa la isugu iman doonaa meesha doorashadu ka dhacayso kaagagii dadka intiisa badan way haystaan meeshaa nagu yaratay waxoogaa awal waxaan ugu talagalnay ilaa sagaal boqol sagaal boqol ilaa kun baan ugu talagalnay meesha waan ka wareegnay meelkaan u wareegnay waxoogaa way heer tahay sideedaba kolley dadkii loo baahnaa way imanayaan doorashaduna waa life marka wax mushkiladna nagu haysaa ma jirto telefishinada kala socon telefishinada dhan way imanayaan dhaqdhaqaaqa qolka gudihiisa waa la kala qaybsan yahay waxaa annaga aada iyo aad aanu ahmiyadiinu saarayna waxa weeyaan xildhibaanada saddex boqol iyo iyo laba iyo iyo saddex iyo sagaal iyo labaatanka ah oo waxoogaa ka dhiman yihiin kuwa sidee wax isla lahayn ay meel fiican wada farisha fariisan lahaayeen musharaxiintu siday meel kale u fariisan lahaayeen sidii aan isdhexgal badan oo socsocdaan loo samayn lahayn
dhegaystayaalkaasina wuxuu ah guddoomiyaha guddiga doorashada ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo faahfaahin ka bixinayay awaamiir cusub oo ku waadan hannaanka doorashada oo la soo saaray wararkii doorashada ee aan ku guda jirnaa goordhown waxaad maqli doontaan dadweynaha ku dhaqan gobolada dalka soomaaliya iyo sida doorashada ay u arkaan iminkase boosaaso wararka ka imanaya magaalo xeebeedka boosaaso ee xarunta gobolka bari ee puntland ayaa ku warramay in maleeshiyaad hubaysan ay weerar ku qaadeen hodheel ku yaala magaalada boosaaso waryahayaga magaaladaasi maxamed muuse tarsan ayaa inoo sharaxaya sida waxay u dhaceen ee khasaarihii ka dhashay intuba
aad waa umaadan tahay hoteelka defilage oo kamid ah hoteelada ku yaala new boosaaso boosada cusub xaafada la yidhaahdo ayaa hiirtii waa beriya saakay markii salaada laga baxay warar ay kusoo qaadeen degli hubeysan sidaan la soconno hoteelka waxa uu kamid yahay hoteelo dhowra oo amaankooda aad lagu kalsoon yahay oo mas-uuliyiinta puntland iyo kuwa kaleeto oo ka yimaada maamulada dalka dowlada dhexe ee soomaaliya inta badan ay degaan marka runaantii weerar ayaa lagu soo qaaday waxaa sidaan wararka ku heleen weerarkaasi ku dhintay ilaa iyo lix qof oo labada dhinaca waxaana la sheegayaa in afar ay ahaayeen ciidan oo laba ay ka tirsanaayeen ciidamo ilaalo oo ahaa shaksi gudaha dhiganaa ilaa iyo hadda magaciisa aan loo soo gudbin balse mas-uul ka tirsan puntland ahaa iyo sidoo kale laba kamida ciidamada ilaalada meesha lagu magacaabo hoteelka ama waardiyaalka ahaa labana waxa ay ahaayeen sida wararka aanu ku heleyno shaksiyaadkii weerarka geystay shaksiyaadkan waxa ay marka hore sidaan wararka ku heleyno ka gudbeen albaabka hore ee hoteelka laga galo markii ay diltoosha u geysteen labadii askari oo waardiyaasha bannaanka fadhiyey kadibna iskacaaban xoogan ay la kulmeen ciidamo gudaha joogay oonana isdagayoonay meelo u ahaayeen ee mas-uuliyiin ee gudaha ku jiray hoteelka gudihiisa deganaa ee labadaasi ee laba ka mid ah ayaa iyaguna ahaa la dilay halka ee saddexdii nin oo weerarka fuliyey laba ka mid ah dilay u baxsaday ilaa haatan mas-uuliyiintii hoteelka deganeed waxa dhaawac iyo dhimasho soo gaaray mayna wallaahi ee maya mas-uuliyiintii ee hoteelka deganeyd weli kama aanan warhelin oo waanu irlaamo sameynay waxaan ugu maqaalaa gudoomiyaha gobolka bu- gudoomiyahii hotel heshiis la qaatay puntland inuu hoteelkaasi degenaa oo ragga la weeraray uu isagoo qayb ka ahaa balse wax khasaaraa maysan soo gaarin ee dowladduna weli kama aysan hadlin arrintaasi
maxamed muuse tarsan ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka inoogu warramayey wuxuuna faahfaahin ka bixinaya weerarkii ka dhacay magaalada boosaaso dadweynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan gobollada dalka soomaaliya ayaa waxa ay si weyn u hadalhayeen doorashada maanta ka dhacaysa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wariyaasheenna gobollada qaarkood oo ugu horreeya abuukar maxamed bacaadle ayaa waxa ay sharaxayaan sida looga dareemayo gobollada dalka waxaana ku xiga wariyahayna gaalkacyo cabdirasaaq iyo maxamed muuse oo jooga boosaaso
cali waa mahadsan tahay magaalada jowhar ee xarun goboleedka maamulka hirshabeelle laga soo bilaabo habeenimada xal ahaa dadku way ay hadal hayeen doorashada maanta ka dhaceysa magaalada muqdisho musharaxiinta ku tartamaysa dadka qaar ayaa kuu sheegaya in aysan xala jiifanin oo ay dhararayaan xilliga doorashadu ay bilaabanayso saakay mar aan magaalada soo indhaindheeyay ayaa goobaha lagu qaxweeya waxaa si aada uga xomsana dad aada u fara badan oo hadal haya doorashada maanta magaalada muqdisho ka dhacaysa dadka qaar ayaa kuu sheegaya in aysan maanta gebi ahaanba goobihii ganacsiga aysan aadaynin iyagoo u dhegtaagaya siday sheegeen warbaahinada maqalka iyo muuqaalka si ay doorashada ugala socdaan qaar kamid ah ayaa la arkaya iyagoo iibsanaya buugaag iyo qalmaan ay sheegayaan in ay dhibcaha ku qori doonaan marka dadku si weyn ayay u hamuun qabaan doorashada ka dhacaysa magaalada muqdisho waxaaba moogdaa maanta magaalada jowar in meel kamida doorashadu ay ka dhaceyso dadku aada uu magaalada usoo buuxdhaafiyey oo aada u hadalhaya doorashada inta badanna dhaqdhaqaaqa magaalada jowar uu yaryahay dadka badana ganacsigooda aysan maanta furaynin ay dhararayaan doorashada xiliga ay dhaceyso marka si weyn ayay usoo dhaweynayaan doorashada maanta ka dhaceysa magaalada muqdisho loogu tartamayo madaxtinimada dalka soomaaliya qofkii noqon lahayd oo muddada afarta sana ee fooda nagu soo haysa hogaamin lahayd marka waxay kuu sheegayaan in ay jeclaan lahaayeen in ay noqoto qof karti leh oo hogaamin karta dalka aqoon leh khibrad leh oo aysan xildhibaanada maanta doorashada codkooda siinaya musharaxiinta aysan dooranin qof ay jeclaysi amba qabiil amba koox ay ku taageerayaan amba qarashaad la siiyey marka waxay hadal hayaan in xildhibaanadu sanadkani kartidooda la arki doono taarikhduna ay qori doonto sida ay wax u doortaan marka inta badan waxaa xusin mudan in laga soo gudbay sidii hore oo aada arkayso quus kala safan oo kala taageeraya laba musharax oo sharad isu dhiganaya marka waa horumar ayaan dhihi karaa ummadda soomaaliyeed ay gaartay oo kamid a magaalooyinka ugu waaweyn soomaaliya ee waxaa si weyn looga dareemaya islamarkaana aada looga hadalhayaa doorashada lagu soo doortoono madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya afarta sano ee soo socota tiyadi doona dhammaan shacabweynuhu waxa ay rajo wanaagsan ka qabaan in madaxweyne soomaalka ka saara xaaladda ay ku sugan tahay la doorto hadduu ahaan lahaa madaxweynihii hore iyo haddii ahaan lahaayeen kuwo cusub waxaana go'aamin doonaa baarlamaanka qaranka soomaaliyeed oo gobolada soomaaliya iyo maamulada laga soo kala xulay marka shacabku rajo weyn ayay qabaan dhammaan waxa ay isku diyaarinayaan sidii uadan lahay islamarkaana u daawan lahay tinka tooska oo ay samaynayaan telefishinada madaxa banaan oo telefishinka dowladda iyo telefishinada kaleeto ay ku jiraan gaar ahaan kuwa ku hadla luqada afka soomaaliga marka jawiga boosaaso waa ka duwan yahay sidii hore oo aad ayaa loo hadal hayaa in doorasha ay soomaaliya ka dhacayso waxaa moodaa dadka qaarkood inay joogaan muqdisho doorashadu ka dhacayso haddii aad firiso dhanka baraha bulshada qaabka isticmaalayaan
cali waa mahadsan tahay iyadoo bulshada magaalada gaalkacyo saaka ay u dhegtaagayaan waxaa kasoo bixi doona natiijada doorashada madaxweynenimada dalka oo iyadoo ka furmi doonta maanta magaalada muqdisho ee caasimada dalka kadib laba neer oo loo soo galatay iyo doorashadaas u qabsoomi lahayd ayaa waxaa magaalada gaalkacyo saaka ay tahay mid ka duwan maalmihii hore waxaana tan iyo xalay ilamaa shalay magaalada laga dareemaya diyaargarow dadka ay ugu jiraan siday ula socon lahaayeen qaabka ay u qabseen doorashadaasi waxaana meelaha qaar aad ku arkaysaa in goobaha maqaayadaha iyo goobaha kale ee ganacsi haatan lasoo dhigayo qalabkaaba warbaahinta laga daawado tviyada iyagoona bulshadu maanta si weyn u sugaya inay daawadaan doorashadaasi ka dhacaysa magaalada muqdisho waxaana shacabka inta badan niyadjilo ka muujinayaan in doorashadaasi ay kusoo dhammaan doonto si wanaagsan maadaama hore loogu qabtay in dalka soomaaliya doorashooyin fara badan lagu qabtay ay kusoo dhammaadeen si nabadgelyaa iyadoona ay kasoo baxeen natiijo lagu qanciyo marka maanta caliyow dadku waxa ay wada sugayaanba waa doorashadaasi inay bilaabato waktiga ay bilaaban doonto iyo qaabka ay u dhici doonto iyadoona shacabku ay rajeynayaan in ay si toonta ula socdaan doorashadaasi waxaana saaka magaalada gaalkacyo gooraan soo dhex maray arrimadii hore aan ka dareemiy iyadoo dadkuba ay ka hadlaan intooda ugu badan ay tahay halka ay ka daawan doonaan tviyadaas guryaha maqaayadaha iyo goobaha kale ee ganacsi waxaana shacabka hadalhintooda tan iyo xalawaataaka ay ahayd mid ka duwan sheekooyinkoodii hore ee ku aadeed arrimaha kale ee siyaasadeed balse saaka ilaa xalay dadku hadaalinta kaliya hayeen waxay ahayd doorashadaasi masjidda kasoo bixi doonaa iyo sadaal iyagoo ay ka bixinayeen kudhoodu maadaama ay aad u dhugsugayeen muddo dheerna ay ka horsugayeen mar una doorashada madaxtinimada dalka ayuu dib u dhacday bila dhowra marka caliyow saaka lama qiyaasi karo xaaladda ama diyaargarowga dadku ay ugu jiraan inay ka dhursugaan doorashadaasi iyo lasoo horka habka qaabkooda ayso iyagoo dadku doonaya inay kala socdaan warbaahinta soomaalida ay hormuudkan yahay warbaahinta qaranka soomaali gaar ahaan telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo baysaska kale ee warbaahinta qaranku ay ku leedahay baraha bulshada
wariyaasheenna gobollada dalka soomaaliya qaarkood ayay kuwaasi ahaayeen waxayna ka warbixinaya dareenka dadyowga soomaaliyeed ee gobolladaasi ku nool iyo doorashada muqdisho ka dhacaysa dhinaca kale hay-adda culimmada soomaaliyeed ayaa xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ugu baaqday inay ilaaliyaan dadka soomaaliyeed danahooda islamar ahaantana ay ka fogaadaan in doorashada musuq lagu sareeyo guddoomiye hay-adda culimmada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad ayaa baaqaasi diray bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alay wasalam runtii waxaa weeyaan waa fursad iyo isbedel ayay muujinaysaa dadka muslimiinta inay dadka madaxda doortaan ayaga xaq u leh ayagoo mar kasta ka duulaya danaha diinta iyo danaha dalka marka fursaddaas in laga faa'iidaysto oo maaragtay si nabad ay ku dhacdo ayaa anagu aan soo jeedinaynaa runtii isbeddelka asaga ahna inkastoo runtii si loo baahna uusan ahayn ama duruuftii loo baahna aysan ahayn iyo heerkii loo baahna laakiin waa bilow fiican baa la oran karaa marka aragti ahaan waa sidaas xagga baaqa baaqeena waxaa weeya baaqi aan hore usoo jeedin oo ahaa in xildhibaanadu ay maaragtay ammaanada loo dhiibay ay gartaan ayna ogaadaan in kelimadooda ay qiimo leedahay adduun iyo aakhiraba ayna ku go-aamin karaan masiirka ummadda iyo mustaqbalka dadka iyo dalkooda marka ammaanadaas inay gutaan oo si xilkasnimo ay gutaan kitaabka ay ku dhaarteen iyo magac ilaahay ay xurumeeyaan yani qofka isleeyihiin mas-uuliyadda saddexdii da-ood danta dan danta dalka iyo dadka iyo diinta qofka isleeyihiin wuu kasoo bixi karaa marka dan kasta ka eegaan inay codkooda ay siiyaan oo qofku uusan ummadda khiyaanin ayaan ugu baaqaynaa
guddoomiye hay-adda culimmada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad ayuu kaasi ahaa dhegeystayaalna waxaad si toos ah doorashada ka dhacisa magaalada muqdisho uga daawan doontaan waxyaha kala duwan ee warbaahinta dowladda soomaaliya sida telefishinka qaranka raadiyo muqdisho iyo websaydada intuba iyo wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona inta doorashada ay socotona si toosa idinku soo tabin doonno akhbaaraadkii caalamka haddii aanu eegno hogaamiyaha maxkamadda sare ee dalka iiraan ayatullah alqamani ayaa si kulal u weeraray siyaasadda madaxweynaha cusub ee maraykanka donald j trump waxa uu sheegay ayatollah alaqamani in weji cusuba maraykanka uu leeyahay uu dunida tusayo waxa uu si kulal u weeraray siyaasadaha kala duwan ee maraykanka ee dhinaca dibadda wuxuu soo hadal qaaday cunaqabataynta maraykanka ee ku wajahan dalka iiraan ee barnaamijkeeda nucleerka ugu dambaynna in ka badan labaatan ruux ayaa lagu soo warramay in tirada dhimashada gaaraysa duqaymihii ugu dambeeyey ka dhacay magaalada idlib ee dalka siiriya lama oga ilaa ay haatan cidda duqaynta ka dambaysa warar qaar waxay tilmaamaya inay ka dambeeyeen ciidamada dowladda siiriya oo taageero ka helaya waddanka ruushka halka kuwo kalena ay hadal hayaan in duqaymantaasi ay geysteen ciidamada maraykanka ee uu hogaaminayo warkii dunida waa inaga inta